dhaawaca afarta ruux ayaa yimid ka gadaal markii kooxo dhallinyaro ah oo ilaalo ka hayay goob ay ka socotay bandhig faneed ay qabanaysay fanaanada fartuun axmed sahal fartuun birima iyo culima udiin kasoo horjeeday qabashada barnaamijkaasi ay dhex martay israsaaseyn kooban waxaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen culima udiinkii bandhig faneedka kasoo horjeeday iyo dhallinyaro u daawasho tagtay heesihii lasoo bandhigayey maxamed cumar cabdi oo ka mid ahaa goobjoogayaashii xalay ka qayb galay showgii lagu qabtay garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ee koonfurta magaalada gaalkacyo ayaa v o e da uga warramay wixii uu arkay iyo sida ay wax u dhaceen xalay waxaa dhacay oo aan goobjooguhu ahaa bandhigfaneedka shaqaaqa ka dhacday oo ku saabsanaad kala wadaado ah iyo shacabka taageeraha bandhigfaneedka iyo nimanka wadaadada ah oo shaqaaqa ay dhex martay kadibna xabadoon baa dhacay ma gelinkii horeeto gelinkii dambena xunka uu socday oo barnaamijku isku daba dhacayna geligeladii xabada ayaa dhacay anigu indhahayga waxa aan saaray nin macnihii dhaawaca gelinkii horeeto oo xabada farta la leeyahay waan arkay kadibna wax kaleeto aan arkay ma jirto shaqaaqadii dambe oo habeennimadii showga uu socdana ciidanka ammaanka amniinta ayaa loo wareegay xafladii meesha ay ka socoto showgu si fiican ayuuna u dhacay barnaamijkaasi inkastoo shaqaaqadu ay koobneed haddana goobta lagu qabanayay barnaamijka heesaha ayaa waxaa tegay ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug waxaana ay ciidanka halkaa ka xirxireen ilaa shan ruux saraakiisha ciidamada oo v o a ay la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in dadka laqaqabtay ay xirxiran yihiin islamarkaana loo haysta shaqaaqadii sababtay dhaawaca ee xalay ka dhacday koonfurta magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo